بسم الله الرحمن الرحيم shabakadda manhaj online waxa ay idinku bishaaraynaysaa oo idiin soo bandhigaysaa muxaadaro aad u qiimo badan oo ku saabsan asbaabu talaaq sababaha keena furiinka iyo burburka qoyska waxaa inoo soo jeedinayaa khaliif cabdisamad haddaba waa muxaadaradii iyo ka faa'idaysi wacan
alxamdu lilaah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah nabiyina muxamedi wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin waman tabicahum biixsaan ilaa yowmi ddiin ama bacd walaalayaal hadda ka hor aan ka hadalnay mawduucaas ah asbaabu talaaq sababaha keena furiinka iyo burburka qoyska iyo weliba qaabka lagu xalliyo haddii isfaham waa uu dhex yimaado qoyska muslimka ah mar labaad ayaynu ku celinaynaa su-aal ay weydiisteen walaalaha qaarkood daraaddeed waxaynu ognahay qoyska muslimka ah ee jiritaankiisa ahamiyadda uu ku leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa dhexdeeda iyo in bulshada muslimiintu ku xoogaysato haddii qoyska muslimkaa is haysto dhinaca kale waxaynu ognahay dhibka weyn ee ku sugan burburka qoyska muslimka ah nabigeena moxamed sala allahu calayh wasalam waxa uu ku tiriyey liibaanta qofka bani aadamka ah in uu leeyahay qoys wanaagsan haween wanaagsan xadiid nabiga sala allahu calay wasalam ka sugan waxa uu ku leeyahay arbacun min asacaada afar waxay ka mid tahay liibaanta ayay ka mid tahay iyo guusha afartii wuxuu ka sheegay nabi sal slam oo ka mid ahaa almar'atu saalixa haweeneyda wanaagsan haweenta fiican ee rabbigeedna u hoggaansan ninkeedana wixii aan diinta ka hor imaanayn ugu wanaagsan oo isku fiican yihiin waxay ka mid tahay liibaanta qofka ragga ah dhinaca kale ninka wanaagsan isaguna wuxuu ka mid yahay haweenta liibaanteeda marka qoysku inuu yahay qoys fiican oo haweentii ninkii iyo xaaskiisa isku fiican yihiin dad isku wanaagsan ay yihiin dad fiicfiican ay yihiin liibaantooday ka mid tahay iyo guushooda mafhuumulmukhaalafa dhinaca kale waxaa laga fahmaa haddii qofka ninka haweentu hadday ka fasahaado ama haweentu haweenta ninkuu ka fasahaado inay iyaduna tahay shaqaa sida xadiidka nebiga kuwa sugan ban manduuqaba u wayahaba waxa weeye inay ka mid tahay waxa waye guuldarrada iyo dhibaatada dhinaca kale walaalayaal axaadiis badan ayaa tilmaamaysa qaabka lagu helo haweenta wanaagsan nabigeena moxamed sala allahu caleyh waaalih wasalam waxa uu yidhi tunkaxu lmar'atu liarbac limaaliha walijamaaliha walixasabiha walidiiniha fadfar bidaati diin taribat yadaag haweenta waxaa loo guursadaa oo raggu haweenka u guursadaan haweenka haweenta quruxdeeda ama maalkeeda ama dhalashadeeda nasabkeeda ama diinteeda ee midda diinta leh ku guulayso ayuu yidhi nabi sal slam ragga qaar baa haweenka u guursada hebla waa qurxan tahay qaarkood dhalashada ree hebelay ka dhalatay ama sharafkeeda qaarkood maal bay leedahay qaarkood diin bay leedahay nebigu sala allahu calay wasalam wuxuu ku taliyey midda ahludiinka in la guursado oo diinta ku toosan saasoo kale raggana iyagana waxaa laga baahan yahay in diintooda lagu guursado maxaa yeeley nabigeena moxamed sala allahu caleyh waaalih wasalam xadiidkaa hore waa xadiis saxiixa oo macruufa xadiid kale nabigeena moxamed sala allahu caley wasalam wuxuu ku yidhi idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuhu ilaa takun ilaa tafcaluuhu takun fitnatun fi lard wa fasaadun cariid buu nebigu sala allahu caleyh wasalam xadiidka culamada qaar waa daciifiyaan culamada qaarna waa sugaan sheekh alalbani xadiiska waa taxsiiniyey xadiidka soo saaray aimo badan imaam tirmidi albayhaqi xaakim ibnu cadiy saxaabo kala duwan waa laga wariyay abu hurayra ibnu cumar abu xaatim almuzani marka nebigu sala alla ly slam xadiidka wuxuu ku amray qoyska muslimiinta hadduu u yimaado idaa ataakum man tardawna diinahu hadduu idin yimaado qofaad diintiisa raalli ka tihin iyo wa khuluqahu anshaxiisa dabeecaddiisa dhaqankiisa fasawijuuhu u guuriyu nebigu sala allahu caleyh waaalih wasalam marka waa in lagu doorto rag iyo dumarba diintooda iyo akhlaaqdooda xagga diinta maalan inay qofku qof ahlu salaada yahay qof macsida ka fog uu yahay muxuu ahaa waxyaabaha dadku ay cunaan sida qamriya cabki iyo xaaraanta kale uu ka fog yahay oo qof ahlu diina haweentii haween xijaaban ay tahay ahlu salaada ay tahay dhinaca akhlaaqda anshaxi qofka qofku inuu akhlaaq fiican yahay xagga diinta waa la ogaan karaa oo qofka de ahlu khayr ku xiran oo macsi daahira aan samaynin daacaadka waajibaadkana gutaa waa qof ahlu diina xagga dabciga iyo qofka dhaqankiisa taasaa waxay u baahantahay daraaso dheeraada oo in qofkaas uu dabci fiican yahay maxaa yeele dad ahlu salaada oo ahlu soomahoo iska fiican baa jira laakiin xagga dhaqankoodu mar gabal qofku waa bakhiil mar gabal waxaa laga inuu xanaaq badan yahay haweentii isla markiiba uu garaacayo waxyaabo badan ayaa jira marka xagga dabcigana in layska hubiyo taana waxaa lagu ogaan karaa sida badan qofka dadka la nool muxuu ahaa saaxiibadii qofka way garanayaan rag iyo dumarba dadkay la shaqeeyaan waa garan karaan macallinkii ardadiisii wuu garan karaa dadka isku shari wahaakadaa marka in muxuu ahaa qofka la yska hubiyo diintiisa iyo akhlaaqdiisa taa haddii lagu qanco na in qofka la arko muhiim waaye oo ninka uu haweentii arko intaanu guursan haweentiina ay ninkii aragto calaa kulli xaal waxaa laga maarmaana in marka hore qaabka haweenta lagu dooranayo iyo qaabka ninka muslimkaa lagu dooranayo in layska hubiyo laguna dhiso ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa qofkii sidaa sameeya ilaahay buu adeecay ilaahayna subxaanahu wa tacaala ma khasaarinayo xataa haddii la imtixaamo oo waxaan uu u muuqan ay soo baxaan abaalgud iyo ajir buu ilaahay agta ku leeyahay maxaa yeele asbaabihii ou qaatay ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaah waxaa ku anfaca ku dadaal ilaahayna kaalmayso intiina wuu la yimaaday qofka ajir buu leeyahay laakiin qofku hadduu talada nebiga sala allahu alay slam uu garab maro oo hawadiisa uu raaco oo diintii aanu wax ku dooran amaba qof ahlu diina uu cayriyo oo anugu ku cayrin wax sharcigu ogol yahay markaa waxa weeye qofkaa taladii rasuulka ma qaadan ilaahayna wuxuu yidhi walow annahum facaluu maa yuucaduuna bihi lakaana khayran lahum waashadda tahbiita walow annahum facaluu hadday samay lahaayeen dadku maa yuucaduuna bihi wax lagu waaninayo lakaana khayran lahum saasaa u fiicnaan lahayd oo wa ashaddu daran tahbiitan xagga sugidda inuu qofku diintiisa ku sugnaado xaaladda ugu fiican inuu ku sugan yahay waxa u wana waxa uu ku helayaa inuu waanada iyo wacdiga iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala awaamirtiisa uu qaato haddaba walaalayaal qoyska muslimkaa in sidaa lagu soo xerogeliyo waa laga waa muhiim waalidiintuna ay ubadkooda rag iyo dumarba ay ku dadaalaan say uu guurin lahaayeen dadkaa nebigu sala allahu caleyhi wasalam uu ku teliyey ubadkana waxaa laga rabaa inay iyaguna qaataan talada dadka ka naxaya oo u naseexaynaya oo waalidiintu ay ka mid yihiin oo ay dadka ahlu khayrka ah lagula taliyo ay aqbalaan taa haddaan ka gudno walaalayaal mas'alada ku xigta waxa weeye fadwadii sheekh cabdilcaziz ibni baas raximahullahu la weydiiyey maa hiya asbaabu talaaq min wajhati nadari samaxatikum arrimaha keena talaaqa furiinka burburka qoyska wey ra'yigiina marka la fiiriyo sheekh ibnu baasow sheekhaa la weydiinaya waa maxay baa leeyihi sheekhu waxa uu yidhi raximahu llahu tacaala aljawaab litalaaqa asbaabun kathiira talaaqa furiinka arrimo badan baa keena asbaabo badan buu leeyahay minhaa waxaa ka mid uu yidhi cadamu lwi'aami bayna azawjayni bianlaa taxsula maxabatun min axadihimaa lilaakhar inaan labada qof isu soo dulmin ninkii haweenti nanktii aanay isu soo dulmin yani inaanay isjeclayn midkood aanu kan kala jeclayn ama labaduba aanay isjeclayn waa arrin keeni karta qoysku inuu burburo haddaba qoysku waa inay isjecel yihiin asbaabihii jacaylka keenanayana waa inay la yimaadaan wa sheekhu yuri wa minhaa suu-u khuluqi lmar'a waxaa ka mid a asbaabaha qoyska bururi waxa keena haweenta anshaxeeda dabeecaddeeduu xun aw cadami samci waataaca lisawjiha fi lmacruuf ama inaanay maqlaynin ninkeeda wixii wanaaga aanay ku maqlayn oo aanay ugu hogaansamayn arrintaa walaalayaal si gaaran uu xoogga u saarayaa haweentu inay ninkeeda wixii fiican ku adeecdo waa wix aan diinta ka hor imaanaynin waxa weeye waxyaabaha ugu waaweyn oo qoyska ilaaliyo weeyaan si gaara waalidiintu ha ugu dadaalaan gabdhahooda inay ku barbaariyaan in nimankooda ay wixii wanaaga ku adeecaan laga maarmaan waayo haweentu daana ninkeeda adeecin qoysku waa ku burburin marar badan arrintaana waa cibaade addoonsi maaha waa ilaahay baa amray waa diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala haweentu ninkeeda waxaan diinta ka hor imaanaya ku adeecdo dhinaca kale waa maslaxadda qoyska iyo dadka muslimiinta weeyaan iyo diinta ilaahay marka inay haweentu ninkeeda waxaan diinta ka hor imaanan ku adeecdo sheekhu wuxuu tilmaamay ayuu mataqaana arrintaa bidhaamiyey sheekhu wuxuu yidhi wa minhaa suu khuluqi zawj waxaa ka mid a qoyska waxaa burburiyo furiinka keena ninka dabeecad xumadiisa wa dulmihi lilmar'a iyo dulminta uu dulminayo haweenayda wa cadami insaafihi laha iyo inaanu u cadaalad samaynayn ninku inuu isaga laftikiisu dhaqan xun yahay oo nin dabci xun yahay oo haweenta uu dulminayo oan u cadaalad samaynaynin taa laftigeedu wax keeni kara way qoysku inuu burburi leeyahay sheekh ibnu baas raximahullah wa minhaa cajzu can ilqiyaami bixuquuqiha uu leeyahay sheekhu waxaa ka mid a asbaabaha burburka qoyska keena nin inuusan ninku u istaagi karin haweenta xuquuqdeeda aw cajzaha can ilqiyaami bixuquuqih ama iyadu aysan u istaagi karin oanay qaba karin oo ninka xaqiisa inay gudato marka waxaa laga maarmaana labada qof qofba qof kale inuu xaqiisa guto saasaa laysku guursaday ilaahay baana kula xisaabtamaan qof walba taa in lala yimaado waa qofkaan la imaanin waxay keeni kartaa qoysku inuu ka burburo wuxuu leeyahy sheekhu wa minhaa waxaa ka mid a wuquucu lmacaasi min axadihima aw min kulli waaxidin minhuma in macsiyu ka dhacdo oo macsilow noqdo labada isqabta qofkood ama labadooduba yacni macsi inay ku dhacaan oo muxuuha ilaahay dariiqiisa ka bayraan oo ama xaqa ilaahay dayacaan ama xaqa addoommadiisa dayacaan arrin keeni karta wey in qoysku ka burburo oo lagu ibtileeyo marka walaalayaal macsidu aslu kulli sharin balaayo oo dhan ilaahw lagu caasiya asal u ah weeyaan waa in arrintaa labada qoys ka fogaadaan oo markii uu arko ninka in xaalkii aanu fiicnayn qoysku sidii hore aanu isu fahmayn waxaa laga rabaa rag iyo dumarba qof walba inuu dib isugu laabto muxuu ka bedela dariiqiisi fiicna maxaa yeeley in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim dad hadday wanaag ku sugan yihiin ilaahay ma bedelo ilaa iyo uu isbedelaan mar haddii aad fiicnaydeen dhibna dhacay dhibkaa dembi baa keenay xadiidkana wuxuu tilmaamaya laba ilaahay darti isku jeclaata ma jirto ee tafaruqda ee iska hor yimaada ilaa mid ka mid a dembi la yimid waa laga maarmaan marka in macaasida laga digtoonaado wixii dhacayna laga fog laga toobad keeno wuxuu leeyahay sheekhu fatasuu lxaalu baynahuma bisababi dalik macsidaas labadaa qof ay ku dhaceen ee isqabta ama midkood sameeyey ayaa xaalkoodu ku liidanaya arrintaa daraaddeed xataa takuuna natiijatu talaaq inta furiin marka uu ka yimaado muhiim waa walaalayaal waxa weye haddii qofkii daraagga cabayo jaadkii cunayo sigaarkii ruugayo aw cabayo waxa weeye walaalayaal macasidii uu samaynayo heesihii iyo balaayadii iyo munkaraadkii fawaaxishtii la samaynayo tuuganimihii la sinaysanayo arrimaha waxay keeni karaan inuu qoys ku burburo iskaba dhaaf waxa weeyan waxa kasii waaweyn oo salaad in laga tagay soon ah marka in macsida laga fogaado wuxuu leeyahy wamin dalika tacaati zawj almusakiraat aw tadkhiin waxaa ka mid a waxaa qoyska burburiya inuu ninku isticmaalo waxyaabaha maanka dooriya iyo sigaarkaba sigaar cabkaba uu sigaarka cabo aw tacaati lmar'ati dalik ama haweenaydii laftirkeeda inay waxyaaba maanka dooriya sidii waxa weeyaan khamradii iyo muxuu ahaa waxyaabaha kaloo maanka dooriya xashiishkii balaayadaas inuu qofku isticmaalo amaba uu sigaar ka cabo ay haweentii samayso marka weli macsidiiu sheekhu si gaara uga taabtay waxyaabihii maanka doorinaya sigaar cabki waxa lamidka sheekhu wuxuu le wa minhaa suu lxaali bayna almar'ati wa waaliday zawji aw axadihima waxaa ka mid a asbaabaha qoyska burburkiisa keena haweenta iyo muxuu ahaa ninka labadiisa waalid oo isku xumaada ama labada waalid mid ka mida yacni haweentii iyo ninkeeda hooyadii ama ninkeeda aabihii ama labadoodii waalidba iyo haweentii a isku xumaana taa waxay keenaysaa qoysku inuu burburo marka waa aad in looga fogaado waxa weeye inay isku xumaadaan haweenta iyo maxayooye iyo ninka waalidiintiisa iyo guud ahaan qaraabadiisa wa minhaa waxaa ka mid uu leeyahay sheekhu cadamu cinaayati almar'a biاnnadaafa wاtasanucu lizawji bilibaasi alxasan wاlraa'ixati alayiba wاlkalaami اlayib wاlbashaashati alxasana cinda alliqaa'i waاlijtimac waxaa ka mid uu leeyahy sheekhu waxyaabaha qoyska burburkiisa keena haweentu inaanay ku dadaalayn nadaafadda iyo inay ninkeeda isu qurxido oo dhar fiican iyo caraf wanaagsan iyo hadal wanaagsan iyo furfuraansho marka la kulmaayo arrintaa inay meesha ka baxdaan waxay keenayan qoysku inuu burburo walaalayaal sheekh cabdilcasiis ibnu baas raximahullah asbaaba aad u tiro badan ayuu keenay oo sababi kara qoysku inuu burburo walaalayaal qoyskii burburkiisii hadduu yimaado yacni haddii laga baqo khilaaf iyo shiqaaq iyo isqaqabsi hadday yimaadaan bal arrintaa iyadana aan wax ka tilmaanno maxaa laga maarmaan ah marka koowaad walaalayaal ilaa toban shay baan ka sheegaynaa insha allah haddii ilaahay noo fududeeyo waa marka koowaad amaba ka badan waa inaynu ogaano walaalayaal in ninka iyo naagtiisu labada isqabta in isfahamwaa uu dhex dhaco oo iskhilaafaan oo arrimaha qaar iskaga hor yimaadaan waa arrin dabiiciya weeyaan waa arrin inay dhacdo waxa weeye wax caadiya ay tahay sababtu waxay tahay walaalayaal labada qof isku mid maaha isku cilmina maaha isku maxaa weeyaan isku sina wax uma fahmaan isku si wax uma xukumaan taa waxaa keenaysa inay marar gobol kale aaraa duwanaadaan waxaa laga yaabaa waxa kula qurxoon qof inay la foolxun yihiin waxaa laga yaabaa waxa kula xagga codka kula macaan inuu qofka la foolxun yahay taa wax iska dabiiciya wey waxaa laga yaabaa saddex qof inaad tiraahdo isgarab fadhiya amaba ka badan yaad u jeceshahay culummada qur-aanka akhridoo quraacda waxaa laga midba mid inuu kuu sheego arrintaas marka waa arrin dabiiciya dadku in marar gobol khilaaf uu dhaco maxaad u malayna nin iyo naag isla nool muddada intaa leeg marka sidee isu khilaafi karnaa hebla say ii khilaafi karta seen isu fahmi way isu fahmi wey karnaa meesha inay ka baxdo waa la ogaado khilaafku inuu yahay arrin dhacaya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xukumay waayahay waxaa muhiima walaalayaal dadku xagga khilaafka marku dhaco waxay ku kala duwan yihiin khilaafka iyo isfahmo waaga sida loo xaliyo dadka caqliga badan wan wanaagsan waxgaradka qaab fiicanay u xalliyaan khilaafkii dadka safaha iyo maangaabnimada iyo degdega iyo iyo muxuu ahaa gaabintu ku sugan yahana arrintai waxaa laga yaaba inay uga sii daraan oo aanay khilaafka xalli oqon marka inuu khilaaf dhaco wax lala yaabo maaha laakiin waxaa muhiim ah khilaafka sida loo xallin lahaa oo loo maarayn lahaa walaalayaal marka ugu horreeya ogaada khilaafka waxaa keena sidiisaba khilaaf oo dhanba qoyska khilaafkiisa iyo burburkiisa waxaa keena laba arrin un weeyaan labada qoys labada isqabta oon qofba aanu garanaynin ama labaduba aanay garanaynin xaqa qofka kale uu ku leeyahay haddii aadan qofka xaqiisa garanayn see u gudan kartaa marka in horta cilmi loo yeesho oo haweenta xaqeeda ay taqaan xaqa ninkeeda uu ku leeyahay ay garanayso waa arrin keeni karta in laga hortago khilaafka dhinaca kale ninka isaguna uu garanayo xaqa haweentiisu ku leedahay iyo xaqa uu isagu ku leeyahay cilmi waa kow waxaa kaloo muhiima walaalayaal in lagu dhaqmo oo cilmigaa loo hoggaansamo dad badan baa garanaya xuquuqda lagu leeyahay laakiin ma gudanayaan marka cilmi aan lagu dhaqmin isaguna faa'iide ma laha waxaa laga maarmaana marka labada isqabtaa inay garanayaan xaqay isku leeyihiin si ay u gutaan arrintaa waa muhiim dhib oo dhan halkaa buu ka yimaadaa aljahlu waxa waya can ilxuquuq aw ilcamali biha ama xuquuqdoon la gudanayn ama iyadoon aqoon loo lahayn arrinta kaloo walaalayaal muhiimka ah waxa weeyaan baaraka allahu fiikum marka khilaafkaas waxaa laga maarmaana in khilaafka xallintiisa loo istaago oo aan la iska sii dayn inay dadkii iskhilaafaan ninkii haweentii iskhilaafaan qalbiga wax isuu qaadaan qof walba wax meel ku gunto arrintu iska sii weynaato looma baahna waxaa laga maarmaana khilaaf hadduu dhaco khilaafku laba wey waxna waa wax weyn oo reerka saamaynaya oo haddaan la xallin qoysku waa burburi waxna waa wax iska yaroo hadda dadka mar walba ka dhacaya waxa iska yara waxaa loo baahan yahay qofka fiican uu iskaga tago aanuna soo qaadin aanuna weynayn oo iska iloobo dabci fiicnaantayna tusaysaa wixii aan weynayn ha weynaynin adugu iska cafi iska dhaaf ka soco laakiin waxa weyn oo qoyska burburinaya oon qofku aanu dul qaadan karin arrintaa in laga hadlo oo haweentii ninkeedii ay ka fadhiistaan ooy arrintii ka hadlaan waa arrin daruuri oo muhiima weeye si khilaafka loo dhammeeyo ama loo yareeyo arrintaa iyadaa walaalyaal muhiim waay intaan arrintaa la gelin waxaa muhiima oo arrintaa aan laga hadlin oo haweentii ninkeedii aanay ka fadhiisan khilaafka u dhexeeya ee muhiimka ee weyn waa inay istikhaaraystaanoo laba ragco mid walbaa tukado ducada istikhaarasadaa akhriyo oo rasuulku sala allahu caleyh wasalam uu saxaabada bari jiray sida suurad qur-aan ka mida uu bari jiray ducadaa ilaahay baa lagu weydiisanaa waxa qofka khayr ugu jiro inuu ilaahay u fududeeyo muhiim jiddan waayo walaalayaal in la istikhaaraysto dad badan baa istikhaarada aan garanayn in badanoo taqaana ma samaydo gaar ahaan arrimaha waaweyn markay u qiyaamayaan oo waxa weeyaan hadday ku khasaaraan dhib weyn ka dhaaranayo hadday ku guulaystaana faa'iido weyn ay ka gaarayaan istikhaara loo baahan yahay waxaa kaloo walaalayaal muhiima marka la wada hadlayo oo ninkiiyo haweentiisi ay arrintii ka hadlayaan in niyaddoodu ay ahaato kow ilaahay inay raaligeliyaan labo inay labadoodu isfahmaan oo meel dhex la ysugu yimaado labada qofba ay wada qancaan ma aha inaad tusido inaad heblo ka saxsan tahay hadalkaagu uu yahay xaq adugu aad ka saxsanayd isaga aad ceebtiisa muujido taa dan maaha qof fiican arrintaas uma saciyo umana socdo wuxuu u soconaa qofku in ilaahay la raaligeliyo humma kadibna labada qof ay isfahmaan waayo inay haweentaada iyo adugu a isku fiican tihiin oo isfahamtaan oo labadiina waa qanacdaan ayaa ka fiican kaligaa inaad qanacdo ama keligeed ay qanacdo marka hadafku waa in meel dhex laysugu yimaado oo layswada raaligeliyo wey niyadda waa fiicanta walaalayaal muhiim waa niyadda fiican inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imri'in maa nawa ayuu leeyay nabigeena sala allahu caleyh wasalam xadiiska sugan qof walbaa wuxuu niyeysta buu leeyay marka khayr niyeyso ah inaad isfahamtaan waxaa kaloo walaalayaal muhiima ee marka la wada hadlayo labada qof inay fursad isi siiyaan oo haweentii ay ninkii u ogolaato inuu hadlo in allaalay intuu hadlayo dhinaca kale ninkii uu xaaskiisa u ogolaado inay hadasho inkas inkas in allaalay intay hadlaydo oon qofkii hadalka laga goynin hadalka goynta qofka hadalka laga goyo laga dhex galo mar gobol dhibaatada waa sii weynayda nacayb baa ka dhasha isfahmi waay baa ka dhasha muran baa ka dhasha looma baahna ha loo dhaafo qofku intuu hadlo inuu hadlo hadalkana ha dhammaysto ilaa uu dhammaysto ma dhammaysata ha la yidhaahdo qof kale hadalka ha bilaabo arrintaa ixtiraam bay tusinaysaa fahmid bay tusinaysa qofka in la ogaado wax uu rabo waa muhiim jiddan wey in labada qof ay isdhegaystaan waxaadan garanaynin see u xukumaysaa weliba raggu waa inay aada uga digtoonaadaan inay haweenka hadal ka gooyaan ama ay hadal ku gooyaan oy jooji yidhaahdaan ama ay ficil ku gooyaano qofkii haweentiio hadle la yska dhaqaajiyo ama madaxa la ruxo mataqaana uu qof ku muujinayo hadalka inaanan la aqbalin ama hadalka uu been yahay maba ma habboona marka hadal iyo ficil intaba in lagu joojiyo qofkii hadlaaya maaha muhiim jiddan waa arrintaa walaalayaal xataa adoo hadlashay oo waxa weeyaan hadalka haddii dhagaysatay qofkii markaa hadalkii bilow duukaa dhex galo u dhaaf ha dhammaysto isagana mar iyo labo iyo saddex u dhaaf markuu kaa dhex galo arrintaa waxay ku tusinee qof sabar badan inaad tahay qof wanaagsanna inaad tahay qof mas-uulana inaad tahay waxaa kaloo muhiima walaalayaal marka la wada hadlayo ninkay haweentiisu ay wada hadlayaan ay bur arrimahooda ka hadlayaan inay qof walbaa qofka kale hadal fiican isticmaalo weliba hadal midka u wanaagsan waqul licibaadi yaquulu lati hi axsan buu ilahay yidhi addoommadeeda waxaad ku tidhaahdaa hadal midka u fiican ha isticmaalaan haweentaada marka way kaa mudanta hadallada midka ugu fiican ha isticmaashi ma aha inaad qofkii durto oad qofkii waxa dareenkiisa wax yeelaya inaad ku hadasho maaha awal baan kugu khasaaray waa la ii kaa qariyey fulaan fulaan hebelaad ahayd heblaad waxaas waxa weeyaan waa waxa shaydaanku dadku burburiya hadal fiican isticmaal ha aflagaadoonin hadal wanaagsan ku hadal xaqaaga sheego laakiin xumiha ku hadlin waayahay ragee dumarba waxaa kaloo muhiima walaalayaal haddii la wada fadhiisto waxaa caddaanay marar gabal waxaan in shaydaan ka shaqeeye qofku hadalkan aanusaan ula jeedin ama aanuuba odhanba ficilkaanna aanusaan ula jeedin ama aanuu samayn hadday kuu caddaato inaad qaldanayd waa isla markaa inaad qaladkaaga qirato oo aad u qirato qofkii kale arrintaa waxay keenaysaa in muxuu aha qofka kalena isna qaladkiisa uu qirto laakiin haddaad ku indhacaddaydo wax qalad oo qofka u muuqda iska cad haddaad ku indhacaddaydo taa waxay ka dhalan karaa adiga inaanu waxba kaa aqbalin arrin fiicanna maaha waxaa kaloo muhiima walaalayaal qofka wixii wanaag uu ku fiican yahay in looga mahadnaqo keliya oon boogaha iyo iyo meelaha uu qofku ku liito inuu qofku eega maaha intaasuu shaygu qofku ku fiican yahay hal shay ama laba shay uu ku liito inaad mar walba iyadaa un aad ka hadlaydo ood la ood weynaynayso waa laga habboon yahay waxaa kaloo muhiima walaalayaal wax allaale wixii hore udhaa u tegey in layska cafiyo wixii hore u tegay in layska cafiyo taariikhda in dib loogu laabto oo waagii laysguursaday amaba intii ka horreyday ilaa intaasuna wixii dhacay qof walba uu soo xasuusto waxaasi waxba ma xallinayaane dhibkay sii weynaynayaan arrinta markaa taagan ha laga hadlo wixii hore ha layska dhaafo cafa allaahu camaa salaf ilaahay wuu cafiyey wixii tegey iska cafi wixii tegey allaahuma marka laga reebo shay hore u dhacay laakiin soo laalaabanaaya kaana in laga hadlo waay hadduu shay muhiima yahay oo qoyska saamaynaya walaalayaal in labada qof ay kala saaraan waxyaabaha ra'yiga iyo waxyaabaha diinta shay haddii diin lagugu khilaafo saaad uga xumaanaydo ood uga hortegaydo uga hortegi mayda ra'yigaaga haddii lagu khilaafo man taqama rasuul sala linafsihi qad rasuulku weligii naftiisa uma aargudan walaalayaal waxaa muhiim ah baaraka allahu fiikum arrimahaas in aada loo eego waxaa muhiima waktiga laga hadlayo khilaafka inuu wakti ku haboon uu yahay qof wakti qofka xanuunsan yahay ama qofku baahan yahay ama qofku murugaysan yahay ama qofku dhibaataysan yahay khilaafka yaan la keenin wakti ku haboon ma aha in khilaafka haweentay ninkeedu markay wada seexanayaan gogasha looga hadlo ma aha arrintaa laga haboon yahay khilaafka ma aha in looga hadlo waktigaan ku haboonayn sidaasoo kale meelaan ku haboonayn caruurtii meelay joogaan qoyskii qaraabadii meelay joogaan suuqyada ma aha waa in wakti ku haboon oo laga hadli karo oo qofku diyaar u yahay la doorto isla markaana meel ku haboon oo sir ah way walaalayaal aada uga digtoonaada ragga isqa haweenka iyo raggoodu ha ka digtoonaadaan sirtooda iyo khilaafkooda inay ogaato cid habay yaraatay ilmahoodaba allaha ka dhigo ilaa xaalad aan sheegi doonno mooyaane marka waa inay sirta qariyaan wakti gaara la doortaan meel ku haboonna la doortaan waxaa kaloo muhiima walaalayaal qofku inaanu qofka kale arrimihiisa sirtaa dabagelin haweenta inay ninka qodqodo maaha arkeed aade maxaad booqatay ninka inuu haweenta dabagala maaha warqadaan yaa u dirtay arkeed ka baxday yaa kula soo hadlay inuu qofku ilaahay tala saarto waa qalad weyn hadduu yimaado markaas ka hadal laakiin wixii kaa qarsona tajasus iyo jaasuusnimaha samayn looma baahna walaalayaal waxaa muhiima waxa ilaahay uu ku siiyey qofku inuu ku qanca laga raba alqanaaca qofku inuu wix ilaahay siiye ku qanco haweentii ninka ilaahay siiye ha ku qancdo hadday wax ka dhiman yihiin ninkiina haweentiisa hadday wax ka gaabi ha ku qanco ilaahay baa u dooray ilaahay ha ku qanco saasoo kale noloshii ha lagu qanco waxaa muhiima walaalayaal oo qoyska aasaas waa alsabru waaltaxamul in la sabro oo la dulqaato wallahu yuxibu saabiriin ilahay waa jecelyaha kuwa sabra walaalayaal waxaa muhiim jiddan ah arrimaha dhan haddii wax laga qaban waayo oy waxalli waayaan inay labada qof isku waafaqaan arri qof saddexaad oo arrinta soo dhex gala oy ku wada kalsoon yihiin diin ahaan iyo akhlaaq ahaan oo sirtoodan qarana iyaguna ay jecel yihiin qofkaas wuxuu u soo jeedaya inay ku qancaan hadday qofay ku wada qanacsan yihiin waayaan waxaa laga maarmaana markaa qoyskiina uu burburayo qofkoodna aanu sabraynin arrintuna xal lahayn dhibku intuu sii weynaan lahaa fabcathuu xakama min ahlihi wa xakama min ahliha haweenta qoyskeeda in laga keeno nin xakama ninka qoyskiisa nin xakama aabihii ama walaalkii iyada qaraabadeeda dadkaasu ay dhex galaan labadaa xakama in labada qof ay dhegaystaan hadday isfahamsiiyaan faalxamdulilah hadday isfahamsiin waayaan xaq waxay u leeyihiin inay kala furaan oo sheekh iyo maxkamad iyo qaadi uma baahna ilaahay baa xakam ku magacaabay walaalayaal warka waan dheereeyey mawduucaana waa dheeryahay insha allah mar kale waxaan ka hadli doonaa haddii lays furo qaabka loo baahaya in laysula dhaqmo hada wallahu aclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed